waxaan maanta raadi ahaan daljir u soo booqday oon ka hadlayaa oday ahaan xagga nabadgelyada soomaalida dagaalada ka socda dacadheer iyo dhulka gaxanaale dagaalada ka socda in soomaalidu ay dagaaladaa joojiyaan oo si deg dega loo joojiyo dagaalbeelyadaas oo si fiican muxuu ahaaye heshiis looga gaaro oo dadka soomaaliyeed oo isdhammeynaya laga daaya dagaalka iyo xabadda muddo badan oo aan yarayn oo ilaa konton sano ku jidhay soomaalidu xabad iyo balaayo ku jirtay waa in si soomaalinimoa meel kastaoo dagaal ka jiro loo wada hadlo dhibta iyo balaayadana la iska daayo qoladii qolo wax ka qabtana ay si fiican ula hadasho si soomaalinimoa iyo islaamnimoa ay xaqeeda ku siiso loona heshiiyo anigu arrintaas baan ku baaqayaa oday ahaan midda kale waxaan u dirayaa maamulka puntland iyo madaxweynaheeda hambalyo baan u dirayaa guulaha waaweyn oo ay ka gaareen muxuu ahaay xagga dowladnimada iyo mashaariicda ay qabteen horumarka jidadka ayroboorada dekadaha xurfooyinka biyoqabeetinka waxaasoo dhan baa dowladda tanu aada iyo aada ay uga geysatay magaalooyinka muxuu ahaayey fidinteeda laamiyada howlqabad weyn bay dowladdu ka geysatay oon ku ammaanaynaa adigu dadku muxuu ahaayey xoogaa cudada ku jidho calashaan dowladda xoogaa iska saluugsan iyo waxma qabato iyo fardi kudirradaas waa in howlahaas laga baxo oo dowladda la taageero oo dowladda mashaariicda ay soo wado iyo aan laga hortegin iyo dhibtu ma fiicna maamulka gaalkacyood iyo maamulkeena garowaba aan labadaba la shaqayno oo haddaanan dowladda iyo maamuladeenna la shaqayn haddii waa isla dumaynaa waa isla baaba-aynaa anigu oday ahaan midaasaan ku talinayaa midda kale w f b dadka ay radhay oo ilaa bacadweyn jiingaduhu daadsan yihiin oo kontonka doolar lagu siiyo oo magaalada laga saaray dadkaas waa in magaalada lagu soo cesho oo jiingadahaas la baaba-sho oo dadka magaaladoodii lagu soo cesho oo haddii wax lagu siinayo howlqabad lacag loo qoro oo howl ama jidad lagu dhiso dadkii ama barkada loqodo ama geedo ay dadku ka manafaacaadsadaan loo beero anigu sidaas baa soo jeedinayaa waana ahaan iyo oday ahaan iyo caaqal ahaan baan ku soo jeedinayaa dowladda federaalka waxaan leeyahay iyo maamuladu inay heshiiyaan oo midimudukutaagan la iska daayo waxay tarayso waa kaa goostay iyo waa ku diiday midna ma jiraan dadkaa ku dhammaanaya muxuu ahaayey waxqabad ma yeelanayno jidad ma yeelanayno dekada ma yeelanayno horumar ma gaarayno adduun baa ana kala qaybsanaya iyo dowlada sheeye iyo cadow meel kasta ku jira maamuladana waxaan leeyahay waa inay tanaasulaan oo dowladda u tanaasulaan dowladduna waa inay tanaasulaasho maamulada ay wax la qabato oo maal geliso oo raalli geliso waxay tabanayaan ka raalli geliso oo dowladdu ay maamulada mashaariic geliso oo dadka shaqo u abuurto oo dadku waa wada baagamuudo dhalinyaradii oo dhan waa wada baagamuudo waa kuwa badaha ku daadanaya meel kasta ku daadanaya waxaan dowladda anigu federaalka ka codsanayaa inay dowladdu muxuu ahaayey arintaas wax ka qabato oo dadka shaqo abuur u yeesho oo warshado u waxayso oo xagga badda uga yeesho oo xagga dekadaha uga yeesho oo xagga jidadka uga yeesho oo xagga shaqada uga yeesho oo wax kastoo wadanka yimaadaan xamar lagu ekaysiin oo caasumaddii aan wax kasta lagu ekaysiin dadku caasumadda keliya ma degana waa laga badan yahay ummadda caasumadda degan intaasoo wadan iyo intaasoo maamul iyo intaasoo adduunaa jira aan weligeed dowladdaasay u dhalatay iyo dowladihii hore ka horreeyey wax ka soo gaaray ayay weli jirin arrintaas baan dowladda federaalkan ugu baaqayaa inay arrintaas si deg dega wax uga qabato oo carada mashaariic geliso oo dadku muxuu ahaaye ku dego oo dowladdana uu ku raaco